maamulka degmada boosaaso iyo weybatau barla ka baraday maareynta jaamka wadooyinka iyo xanaanka caalamiga ee baakinada usaan hirayhaana kumid ee howlwadeenada ururka badbaado ee magaalada boosaaso haanas oo ku shaqeeya doona nabadgelyada wadooyinka magaalada waliba xiritaanka tababarka gobruuku ay maamulka degmada haana kumid ee mas-uuliyiinta wasaarada aqoon-yahana odayaalka dhaqanka iyo qeyboshada bulshada ankoreen haana kumid ee dhalinyartii ku feydaysadeen tababarkii weyba sharaxaad kubiyana walyaabo iyo baradeen isla markaasi bulshadii oon ka adeegi doonaan macallimiinteedii oo meesha fadhida bahdayda howlwadeennada ee badbaado waxaana loo tababaray oo na siiyey tababar fiican oo dhowr bilood socday haddaan nahay tiim badbaado tababarkaana la siiyey insha allah waxaan rajaynayna inaad noogu ducaysaan in mataqaanaa si saxa bulshada ugu adeegno oo qaabkii naloo baray oo sida saxdeedoo naloo baray inaan bulshada ugu adeegno insha allah waana ku rajo weynahay in aan ku shaqayno ablicationno iyo hab casriya iyo qaab casriya iyo waxa mataqaanaaye intay juhda ku bixinay in aan mataqaanaa bulshada intifaacsato laga arko bulshadu in mataqaanaa systemka la qabsadeen baakinada la qabsadeen laga dareemo magaalada waxaan ka rajaynayna insha allah in mataqaanaa qaabkaas oo muddada kusoo han weyneyn in uu noqdo qaab magaalada laga dareemo macallimiintayada iyo dhammaan bahda howlwadeennada uga horeeya guddoomiye ku-xigeenka waan uga mahad celinaa dhinaga kale injineer cabdifitaax cabdiraxmaan oo kumid ee macallimiinta biyay tababarka iyo sheegay muddadii wadan iyo walyaabo markaas la ka baradaay
tiimka ka shaqaynaya local governmentiga ee dhinaca taraafikada waxaa jirta magaalada in lagu xiray calaamado guddoomiye calaamadahaas oo ah calaamadihii kala hagayey gawaarida meelaha ugu waaweynoo lagu xiray waxa waaye argada sida argada maqaska iyo kan dowladda hoose sidoo kale iskuusyada guddoomiye degmada oo aan runtii aan u aragnay in baahi badan loo qabay guddoomiye hawshan waxaanu ku jirnay muddo laba bilood ah xiritaankeedii iyo fikirkeedii waxa waxa waaye hawshan qabanaysa waa degmada boosaaso hawshanna waxaa ka shaqaynaya oo loo tababaray dhallinyarada maanta hortaada fadhida oo iskugu jira gabdho iyo wiilal runtii aanu rajaynayno inay wax badan ay ka bedeli doonaan degmada kadambeyntii guddoomiye ku-xigeenka degmada boosaaso bashiir faarax saciid iweyba usa sheegay in fursadan helay magaalada boosaaso in lagu hirgeliyay xanaanka caalamiga ee baakinada waliba nousa sheegay inuu rajeeya in mardembe lan aragna wada jaame
waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa badbaado oo ugu horeeyo san cabsaaq oo shaqadan nagala qayb qaatay tababarka iyo tiimka in la tababaro oo ka howlgaraya magaalada boosaaso backing systemkana samaynaya magaalada boosaaso waxaan isleenahay waxaa fursad u yeeshay in laga hirgeliyo international backing system oo ah habka caalamiga ee baakinada adduunka loo sameeyo waxaan rajaynayaa insha allah sidaa maanta wixii ka dambeey inaana arki doonin baabuur meel qaldan yaalla inaana arki doonin seed qaldan oo si qaldan loo marayo inaan la arki doonin marka shaqadaasna insha alla idinkaa laydinka fadhiyaa wax badan reer boosaaso waa ka cawdeen baakin xumo jaam seed xumo kulli waa ka cawdeen marka waxaan rajaynaya in taasay maanta ugu dambey soo gabagaboobi doonto shaqadii intii hore la qabtay oo ay ugu horeysiyaan calaamadihii magaalada lagu dhejiyey oo baakinadii meelay noqon lahaa meelaha isgoysyada ah meelaha aan baakinada la dhigi karin meelihii baakinada kulli magaalada waa lagu dhejiyey marka taas waxay u baahan tahay in la fuliyo cidda fulin karaysana waa idinka marka shaqadaasna inaad qabataan annagana markasta garabkiinaa nahay waana idin garab taagannahay magaaladaanna in ay maadaama magaalooyinka waaweyn ee puntland ka mid tahay uguba weynba baakinkeeda iyo systemkeeda in la hagaajiyo insha allah annagana waa waxa prioritiska noo ah waana idinkala shaqaynaynaa tanna waxay u tahay siyaasadda golaha deegaanka degmada boosaaso in magaaladan loo helo system ee ku shaqayso baakingeedu marka fursad bay noo tahay sharaf bay noo tahay wanaag bay noo tahay magaalada in laga hirgeliyo marka aad iyo aad baa u mahadsan tihiin maamulka magaalada boosaaso iyo wada dadaalo lagu hormariyo nidaamka wadooyinka iyo shalmaarayowka jaamka baawarto saameynka weeladoo bulshadantiya kale